bismillahi raxmaan horta baydhabo iyo saddex gobol iyo laba iyo lix gobol lix gobol baa weyn middaa haddaad i weydiisay lixda gobol horta aad baan u soo dhaweynaya aniga waa fikir ahaantayda iyo mas-uuliyad ahaantaan ku hadlaayo aad baan u soo dhaweynaya waxaan u soo dhaweynayaa meeshii kismaayo ay ahayd kismaayo waa saddex gobol iyo wax lam- iyo wax ka iyo laba gobol iyo wax ka badan baa maamul samaysan kara lix gobol wixii gaaranaya hadde waa wax oon ayadana sii badan oo sii kordhismay dad badan baana ku sugan deegaanka lixda gobol haddii ay hirgasho lixda gobol baa fiican baasaa meesha muhiimadda ku jirta waxaa weeye saddexdii gobol dadkii dhisanayay iyo dowladdii wadi oo federaalka bayba diideenba saan u arkay saddexda gobol dadkii meeshii shirka arsabaha iyo roodmaankii wixii oo dhan bay daba mareen dowladdii baana hadlaysoo wadatay kolley dadkii lixda gobol dhisane ee, waxay ka soo baxa waan arki doonaa wax kale oo ay fidnada wax ka talinaayo oo dadku isku diraayo oo kismaayo wixii ka dhacay dhibkii ka shaqeeyey iyo waxaasoo dhanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayadaa sabab u ah waayahay n magaalada baydhabo n waxaa looga dhawaaqay dhowaan n maamul ka kooban lix gobol oo koonfur galbeed soomaaliya jubbooyinkai gedana ay ku jiraan n qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka geda iyo maamulka kumeelgaarka ee jubban waxay sheegeen inaysan aqbali doonin dowladda soomaaliyana n waa qaadacday n see ku shaqaynayaan bay adiga kula tahay n lix gobol horta muhiimadda in la fahmaa fiican muhiimadda waxaa weeye dowladda federaalka oo federaaleysinka ah baa waxa qaladaysay kismaayo wax isku baabi'iyey dad isku dirta iyaday ahayd midaan kale oo lixda gobol iyo saddexda gobol ay ka garab dhisaysay waxaan ka shaqaynaa iyada wey marka dadkii dowladdii federaalka loo gudbi lahaa meesha federaal ma jirto waa mid dad waa dowlad loo dhisay dadka inay isku baabi'iyaan oo hogaamiye ku-xeedka dib ugu soo noqdo marka muhiimaddan waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka iyo federaaleysin ku dhisan had- dadka deegaanku way wada degan yihiin haddii ay ka fiirsan hadalladeeda iyo hadallada ku hadlaysa caalamka iyo midiyaha galaya hadday ka fiirsanin dad badan baa ka imaan doona koonfurta soomaaliya somalilan way go'aysaa horta muhiimad meesha waxaa weeye meesha caalamka iyo adduunka waa laga arkayey meesha dowlad goboleedyada soomaaliya ka jira sida puntland iyo somalilan si ay isu doortaan baa meesha doorasho ka dhacday gole guurti baa doortay toddobaatan iyo saddex xibnood ka mid ah ka kooban caalamkana waa arkayeen kismaayo wixii ka dhacay wax la doortay mehe wax kumeelgaar loo doorto weey hadda saan u arkaan waa barasaab gobol isaga iyo dhinac dhinac cabdikaliil oo gobolka gede waa laba barasaabi weli dhinac cabdikaliil baa xur leh oo gobolkii degmooyinka mari kara kan kismaayo ku sugan meel lama aadi kara akademiya ma dhaafi kara elaboro dhexdooda oo labadaba amisom ku sugan yihiin marta suurtagalkay noqonaysa markaan waxaan dhihi lahaa waxaan usoo jeedinaa dhaliisha koobaad dowladda federaalka wey dowladda dadka faraha ka qaada waayahay n tusaale ahaan n markaan kasoo gudubnay arrimahaas oo kale n magaalada kismaayo n waa tii n heshiis n kal hore ka dhacay n lagu go'aamiyey in laisku keenaan dhinacyada khilaafaadka jubbooyinka n hadda waxaa socda qabanqaabada shir uu wado maamulka meelgaarka ee jubba oo la doonayo in dadkii laisku keeno ka warna aragtidaadaba waa maya maya maya nimankaas waxba isuma keeni karaan nimankaa waxba iskuma keeni karin daraad waad maqlayseen saxaafadda way ka warqabtaa way hadleenoo waxay dhaheen berbera iyo boosaas baa kaga dhow kismaayo tikedeeda wareejisa boorkeeda dadkina habeen kasta waa lagu dila waan lagu gumaadaa meeshaa marka shan hore uu sheegayba ama sadaladii hore ugumid aheedba meeshaa waxaa joogo face one niman lah kaambooni face twra ee niman la dhahay olala face three iyo ciidamo shaaba ayay kusoo dirsan oo qabiil saddexaas qolaa ku sugan meeshaas marka maadaama saas tahay dad ay isu keeni karaan dowladdii bay hadalka diideen oy dhaheen eelaboorkii iyo dekedii iyo midna ma wareejinayn wixii lagu heshiiyey shirkii oo dhan bay gaas mareen waxay doonaan bay iska sameeyeen dadkana waa lagu laayaa marka meeshaas waxaa haystaan aman qabiil marka hadda inaad igu soo su-aasheeda igu soo celcelisaba waa aad baan ugu xumaa waayahay n marka laga soo tago n duleedka magaalada kismaayo ee deegaanka googweyn ee waxaa ku sugan ciidamo n ka socda dowladda soomaaliya oo horey looga soo saaray kismaayo n maalmihii dubeeyena waxaa soo baxay in dhaqdhaqaay ay deegaanadaas ka jiraan bal maxaad xog oo aad ka helaysaan maadaama aad siyaasiyiintii iyo n saraakiishii deegaanadaas ka soo jeeda aad ka mid tahay kolley ciidamada een aad i weydiisay oo ku sugan deegaanka duleedka kismaayo oo gooboyn waa ciidamada dowladda federaalka ay ka warqabto waa raggii qaar kenya lagu soo tababaray waa rag kale oo etoobiya rag ka tababartay ku jiraan man lama dhihi kara rag qabiil baa meesha fadhiyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo igaad iyo african union iyo qarmadunba ay ogsoon yihiin taas haddaan ku soo qaado howlgallaa yaa soo socdo bishaan een, maarsa gudaheeda in lagu qabto gobollada inta ka dhiman sida hadda garbaarihii dhaqdhaqaaq baa ka jira gudoomiyihii gobolkii iyo waxyaalihii ka jira waa la socotaa sababahaas jira awgood marka een, ciidamada iyada dhaqdhaqaaqaas bay ka mid yihiin